maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa kaneecad nabadgeliyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan xulashada awraysyada wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco khamiis ay soo gelayso taarada ku aasaysan tahay labada bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal waxyaaba caaw barnaamijkan ku soo qaadan doona daalaha uwadda laga helay waxaa qayb ka noqon doona shirkii madasha waatashiga ee soomaaliya u dhexeeya beesha caalamka ee dowladda federaalka soomaaliya oo labada maalmeed lasoo dhaafay ka soconaya magaalada caasimadda ah muqdisho ayaa maanta lasoo gowgay waxaan laga soo saaray warmartiyeed waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibyaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka midooda afrika ama soomaaliya soomaaliya ka howlgala ayaa waxay xaqiijiyeen in askar maraykan ah al-shabaab ay ku laayeen iridda hore ee saldhigga ciidanka beledugl ee gobolka shabeellaha hoose war ay soo saartay midooda afrika ayaa barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne talada wadanka uu ku wareejiyay ee xasan sheekh maxamuud ayaa maanta goorna xasaasi ah ka soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee muqdisho goorro waxaa laidiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal khudbada maanta ay ka jeesheen magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraeda ayaa kasoo baxaysa qarax maanta ciidamo ka tirsan kuwa danab ee xoogga dalka luuleatay duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ayaa qaaday war ka soo baxay dowladda federaalka ayaan barnaamijkan caawa kugu soo gudbi doona waxyaabaha kale saaxiib barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona wakiilka beesha caalamka ee soomaaliya ayaa la shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya shuruud ku xiray shuruuddaas waxitay ayaa caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta khudbad lama filaana ka jeeshay shirkii madashaga ee u dhexeeya dowladda federaalka ee beesha caalamka hadal uu jeeshay ayaa caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doonteen xubinta aad ku-xisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan waxaa ku dhagaysan doonteen heystaan
ehelkii dhusamareeb iyo reer cadaado isfahanka galmudug inay ummaaddu jeceshaho la ilaabi kari nabi
inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mid quraahadaan isku duubli wacaniyo inay kala dambeeyaan eebowka yee nabad eebowka yee nabad
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed rahaam suxeefa ee barnaamijka caawa farsameynaya maad nuur axmed soo saarista barnaamijkan ayo caawa gacan ka geystay waa mar kale iyo xulashada wareysiyada dadyuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kullida dadyuuqubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xar kulan wanaagsan ayaan leenahay saaxiib bil kusoo barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimada ah ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayr ayaa maanta soo xiray shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo goobjoog ay ka hayeen wakiilada beesha caalamka wakiila ka socda hay-ada caalamiga iyo in ka badan konton wadan oo saaxiib la ah dowladda federaalk ee soomaaliya soomaaliya saaxiibada beesha caalamka waxay ka waday bishan ilaa labadii bishan oktoobar sanada labaatan toban iyo sagaal kulan ay ku qaateen magaalada caasimada ah muqdisho kulankaas oo ka mid ahaa kulamadii madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ee kasoo qaybgalayaasha waxay aada uga hadleen horumarkii la sameeyey tan iyo kulankii ugu dambeeyey ee madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ee dhacay bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo sideed tobankii oo laisku raacay in si wadajir ah loo qaato tillaabooyinka mudanta leh ee lagu abbaarayo caqabadaha harsan ee ka jira waddanka soomaaliyeed shirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warmurtid ka soo baxay warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasator axmed ciise cawad maanta oo bisha oktoobar ay tahay labo waxaa ku soo gabagaboobay magaalada muqdisho shir laba beri socday kowdii iyo labadii oktoobar oo isugu yimaadeen soomaaliya iyo taageerayaasheeda ee beesha caalamka kulanka sannadlaha ah ee la yidhaahdo ee somali partnership forum kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada brussels ee dalka belgium xarunta yurubian yanka labana waxay ka dhacday soomaaliya oo kii ugu dambeeyey uu ahaa maanta ka soo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyey ilaa iyo shirkii ugu dambeeyey shirweynihii ugu dambeeyey ee bishii julaay laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay soomaaliya samaysay waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbedellada laga sameeyey xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dibhabaynta lagu sameeyey hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyey dibu heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan weli caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhallinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka biniaadamka iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqulisaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo masalaad soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoog ahaa waxay ku heshiiyeen in la waxay ku heshiiyeen wax la yidhaahdo mutual accountability framework oo ah isla isla xisaabtanka ee loo dhan yahay kaasoo ah in eh, culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo eh, resources eh, intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horraysa bisha disembar eh, labaatan eh, laba kun iyo labaatanka Eh, beesha caalamku waxay qir- sheegeen horumarka laga gaaray eh, arrimo muhiima sida xoojinta iskaashiga eh, siyaasadeed ee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada Eh, taasoo taasoo lasii horumarin karay madaxda soomaaliyeedna way eh, direen in horumarka arrintaa laga gaaraa ay muhiim u tahay in horumar badan laga sameeyo arrimaha siyaasadda amniga iyo eh, hagaajinta ama dib u habaynta arrimaha dhaqaalaha taasoo uga baahan eh, commitment ama uga baahan eh, dadaal dowladda dhexe dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada madaxdooda
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayuu kaasa oo maanta warbaahinta la wadaagayay qodobadii ka soo baxay shirkii madasha iskaashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo labadii maalmood lasoo dhaafay ka soconayay magaalada caasimada ee muqdisho kulan wanaagsan ayaan adileena saaxiibyal barnaamijka xulashada urasada ayaad degeysanaysaan radiyaha cadadana waad nagala socotaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geedle xaaf oo ka qaybgalayay shirkii madashiga ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo ka hadlay waxa uu ka hadlay dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo maqnaashaha maamulada puntland iyo jubbaland oon qeyb ka ahayn fadhiga ee shirka madasha iskaashiga udhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka oo maanta lagu soo gabgabayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducaale geedle xaaf oo ka hadlay arrimaha siyaasadda ee dowladda federaalka iyo maamulka galmudug waxa uu sheegay in shirka ay ka maqan yihiin saaxiibo muhiim u ah hesha uu sheegay inuu rajinayo inay kasoo qayb noqdaan wadashaqay dhowna la yeeshaan dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulada kale ee shirka madashiga ee dowladda federaalka ee beesha caalamka maanta ka maqan madaxweynaha galmudug axmed ducale gelle xaaf oo qodbadiisa soo koobay wuxuu ammaan iyo bogaadin u jeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo marka hore shirkaasi soo dhaweeyey sidoo kale madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf oo qodbadiisa soo koobay ayaa ammaan iyo bogaadin u jeeshay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyr oo marka hore shirkan kusoo dhaweeyey halkaasina ka sheegay madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf wuxuu sheegay la-aantiisa aan la gaari karin wax horumar ah oo soomaaliya kaana qaada dad wa- waana laga maqan yahay laakiin waa soo kaamili doonaa annaga iyo dowladda federaalka iyo madaxte- madaxdeeda hadda dowlad goboleeda jooga waxaan iska kaashan doonaa inaan soo qabanno oo keenno oo kusoo isku soo darbanno kulligayo oo si mid ah wixii hadda ka dambeeya aan lagu wada shaqayno dowlad goboleedyada hataa somalilaana doono intaasaan aada iyo aada u rajeyneynaa Eh, adinkana waxaan idinka rajeynaynaa beesha caalamka gaar ahaan in aad noo dhiifoonaataan oo si furcadiya oo aan drogs ahayn laakiin weyn inaad eh, arrinta eh, siyaasaddana wax uga qabataan socialka wax uga qabataan amnigana wax uga- uga qabataan si aan baahi badan baa ka jirta soomaaliya waxa dhibaatada siyaasadda keenayana waxaa ugu badan baahi baahidaas si loo daboolo waa in ururada bulshada iyo dadka iyo kulligood aanu isku gacanta inaan isqabsanaa rabnaa haddaan nahay soomaali adinkan arrintaas inaan u gacan siisaan baan rabnaa dib u heshiisiin iyo dhab u heshiisiin ba inaan samaynaan rabnaa siyaasaddeedana in aan u jahayno inaan soo xarayno kuwa naga maqan isla markaas aan u horumarino dalka iyaga aada iyo aad baad umahadsantihiin warka inaan leedayo ma rabo
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayuu kaas ahaa oo maantay shirkii madasha ee u dhexeeya dowladda federaalk ee beesha caalamka ka sheegay in ay ka maqan yihiin shirkaas saaxiibo muhiim ah oo ula jeeday puntland iyo jubbaland madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagare oo dhankiisa shirkaasi qod- hadallo kooban ka jeeshay waxa uu sheegay inay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo maalgashi sidoo kale wuxuu ka hadlay xaaladaha ammaan iimada ganacsi ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed ee gobo- koonfurta soomaaliya muddo dharna haysatay ummadda soomaaliyeedna dhibaato iyo aafo gaarsiisay iyo abaaro ay ayaga sabab u yihiin amni darrada ay sameeyeen sidaas darteed dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha amniga ka taakuleeyo waxay qabteen shaqo muhiim ah oo amniga ku saabsan oo ay ugu horreyso dowladda federaalka ah oo ay kow ka tahay dib u habaynta ciidamada in ciidamadii dib loo habeeyo reform lagu sameeyo in la sameeyo taliyayaal ciidan oo tayo leh in tababaro iyo hagaajin ciidamadii lagu sameeyo si looga howlgalo gobollada soomaaliya oo dhan loona soo celiyo amnigooda Ee, waxaa kaloo la diyaariyey qalab ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhammaysa waxaa laga howlgalay oon ka mahad celinaynaa howlgallada ka socdo gobolka shabeellada hoose oo iska kaashadeen dowladda federaalka iyo amisom iyo dowladaha kale oo gacanta ka geysay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la marayo ugu dambeyntii degmada owdheegle ilaa iyo la xoreeyey gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa sabiid iyo caanoole iyo beriire iyo mareerey intaba la xoreeyey lagu- loona sameeyey horumar kale oo ka fiican annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyey afar boqol oo biliisa oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda ka sii howlgeli doono waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeeroo horena laga hadlay shirkii brusselsna ku jiray dib u furista jidka isku xiro baydhabo iyo muqdisho oo asagana qorshihiisa meel fiican maraayo ciidan afar boqol oo boliisa oo loogu talagalay jidkaas waa xaraynay tababar baa loo furayaa asagana waxaan rajaynaynaa in loo diyaargaroobo sidaa og tihiin safarkii hadda ugu dambeeyey ee prime ministerka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tegnay saddexda gobol aniga oo la weheliyey iyo wafdigii la socdayba waxaan soo marnay bakool waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyey ciidan gaarayo sagaal boqol oo ciidana yaal dib u habeyn lagu suubiyey la qarameeyey loona diyaariyey inay diyaargaroobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka sidaasoo kale waxaa la diyaariyey baydhabo oo uu prime ministerka arkay oo tababarkooda uu u dhammaaday ciidan lix boqol ah oo ka howlgalaya ayagana furitaanka jidadka iyo howlgalka lagu suubinayo gobolka eh, eh, isku xirka baydhabo iyo iyo xamar jidkiisa lagu furaya waxaan ka mahad celinaynaa madaxdii iyo dowladihii iyo dowladda federaalka iyo amisom oo gacan fiican ka geystay sidii dib loogu soo celin lahaa amniga deegaanadaas qorsho fiican iyo siyaasad fiicanna ka gaaray siyaasadda qaranka ee amnigana meel fiican la gaarsiiyey mudanayaal iyo marwooyin aada iyo aada u mahadsantihiin intii ka shaqaysay arrimahaas amniga iyo inta madaxda oo inta isugu timidba aad baa u mahadsantihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayuu ka haasul maanta ee hadalkaasi ka jeedinayay shirkii madasha ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo beesha caalamka ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimada ah ee muqdisho
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saaran yihiin. ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm unccb ss bombaan
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye eh, dib u taliya yaynanka noqon dayno admiga eh, dib u taliya yaan layna odhan wadadan jirin
qiriba maysaan miyaa qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn
kula wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada warashada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadadana waad nagala socotaan wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed abukur slow dacaali oo hadallo kooban ka jeeshay furitaanka shirka madasha ee u dhexey dowladda federaalk ee beesha caalamka waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku guuleysatay in horumaro dhanka ammaanka ah ee laga sameeyey qeybo ka mid a gobolada shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo qeybo ka mid a gobolka hiiraan oo howlgal ay ka wadaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada ka caawiya howlgalka ee midooda afrika misom iyo ciidamo cadaana wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale wuxuu xusay in dowladda federaalk ay qorshaysay in sanadkan intuusa dhammaan ay go-aansatay in al-shabaab laga saaro gobolka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose wuxuu soo hadal qaaday dhaqaaqyada ciidan oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka wadaan qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaarisay ciidamadii al-shabaab ka xoreyn lahaa qeybo ka mid a gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland shirka muhiimka ah iyadoo la tixraacayo lana qiimeynayo wixii qabsoomay muddadii ka soo wareegtay shirkii kan ka horreeyey ee s b f mudan ra-iisul wasaare ugu horeyn waxaan bogaadinayaa beesha caalamka ee kaalmada wax ku oolka ah la garab taagan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo halkan ammaan iyo mahadnaq ugu soo jeedinayaa amisom iyo waddamada keena ciidanka oo muujiyey geesinimo iyo nafhuri joogto ah oo gundhig u ah inay soomaaliya qaado tubta sugidda nabadda iyo deganaanshaha shirkan wuxuu fursad noo siinayaa inaannu qiimayno waxqabadkii ay dowladda federaalk ka samaysay dhinaca dib u habeynta hay-adaha amniga dadaalada dib u habeynta amniga dowladda qaaday waa kuwo ka gidisan nidaamka dowladihii hore ee soomaaliya soo mara qaadi jireen nidaamkan dib u habeynta ee hay-adaha amniga waxaa gundhig u ah oo rukumo maamul wanaag isku duwid waafiya isbeddel muuqda iyo lahaansho amni oo loo yaqaano security sector reform weliba iyadoo la fulinayo qorshaha kala guurka iyo qorshaha qaabeynta amniga oo laga soo minguuriyey qorshe howleedka tubta amniga ee cadaaladda ee waa mid ku salaysan saddex ruqan oo as-aas u ah tubta amniga ee cadaaladda kuwaas oo kale ah howlgallo isu duwan oo meerdhal ah qorshaha qaabeynta amniga iyo la wareegidda amniga xilliga kala guurka waxaa dib habeynta xudun u ah tayeenta muuqata oo ah kordhinta xaqa aqoonta iyo farsamada dhaqaala tashiilis maamul iyo maareyn casri ah iyo dabagal joogto ah oo lagu haayo hay-adaha amniga kuna salaysan ku dhaqanka sharciga tayeenta hay-adaha garsoorka iyo la shaqaynta hay-adaha cadaaladda iyo asluubta mudan ra-iisul wasaare waxaa naga go-onay inaanu abuurnay hay-ado amni oo aanu awoodno dhaqaale ku filanna u heli karno lana xisaabtami karo kasbadana shacabka sida ku cad qorshaha qaabeynta amniga waxaanu bilownay isbedel waafi ah oo caqabo siyaasadeed iyo kuwii isbedel diidba leh oo aanu kaga miro dhalinay diiwaangelinta ciidamada amniga qaybahooda kala duwan dib u eegista nidaamka qandaraaska bixinta raashiinka iyo shidaalka iyadoo si waadax ah loo baahiyey tartan adag la geliyey soo xulista qandaraasyasha hay-adda g f c waxay ku ammaantay dowladda habka loo maaray qandaraas bixinta isbeddelka leh waxaa kaloo xusid mudan isbeddelku ciidanka ahla sunna iyo wajamaaca qaabka iyo dowladda federaalka dhisitaanka ciidamada ee nabadgelyada heer federaal iyo heer maamul goboleed mudane ra-iisul wasaare ugu dambeyn dubahabeynta laamaha amniga waxay suurtagelisay in lagu guulaysto hay-adda nabad sugidda inay noqoto hay-ad xog ururin iyo xog raadis sidoo kale fulitaanka wejiga koowaad ee qorshaha xilliga kala guurka waxaa amisom lagala wareegay goobaha kuliyadda jaalisiyaad stadium muqdisho jaamacadda iyo warsheekh waxaa guul laga- laga soo hoyay wejiga koowaad ee howlgallada badbaado dubahabeynta shaqaalaha iyo mushaar bixinta oo la og yahay askari kasta goobta uu ku sugan yahay tababar kuu qabo lab iyo dhadig wuxuu yahay darajadiisa iyo daada askariga waxaa naga go-an si amba qaadista howlaha dibhabeynta anagoo ku kalsoon in aan saxe- eh, in as- asxaabteena beesha caalamka taageerada eh, si laba jibaari doonto diyaarna aanu nahay isu dubid ay ay hagayso habka madasha isla xisaabtanka mashwan accountability eh, framework waa mahadsantank wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abakar slow dacaali ayuu kaasa oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya qorsheynayso inta sanadkan uusan dhammaanin al-shabaab dalka laga xoreyn doono
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
quwiyo taagu maahay cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay qatarta aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin ka soo baxa qoonyahow ka soo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo
kulanaasan adeelana saaxiibyada barnaamij xulasha warashada ay dhegeysanaysaan radiya cadadana nala socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaa naadiyaa madaxweynayaasha hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh sharaf sheekh axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay ka hadleen xaaladii ugu dambeeyay ee dalka iyo shirkii maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada caasimada ah ee muqdisho ugu horeyn sheekh sharaf sheekh axmed oo hadalka qaatay ayaa soo hadal qaaday dhibaatada laga soo maray dhisitaankii dowladda federaalka iyo ficilada ay hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan dalka u horseydin siduu hadalka u dhagay horumar waxauu sheegay sheekh sharif sheekh axmed inaysan wanaagsanayn in shir u dhexeeya dowladda federaalk ee beesha caalamka ay ka maqan yihiin maamul goboleedyada waxauna sheegay in marnamo aysan ka harayn waxyaabaha ay ku qaldan tahay dowladda federaalk ee soomaaliya hogaasho maxamed cabdulaahi farmaajo mahadsan tihiin saxaafadda sharafta leh ee waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiina iyo dulqaadkiina Ee, sida afhayeenka oo sheegaba ee, shirkaanu ee, waxaa looga hadlayay xaaladda dalka iyo gaar ahaan shirka hadda xalana ka socda Ee, sidaa wada ogtihiin ee, dalkan dowladnimada hadda socota burburkii kadib dad soomaaliyeed oo waxgarada ay isu tegeen waxay soo qaateen nidaam federaala annaga intii aan joogna meesha cidna nama weydiin federaal ma rabtiin mase ma ma rabtiina lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanayn inaan u hoggaansanno wixii dadku kusoo heshiiyeen soomaalidu kusoo heshiiyeen haddii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in haddana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsannahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la la jebiyo federaalkana la dumiyo waxaana u aragnaa taasu inay horseedayso eh, burbur dowladeed waxa dowlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeyso aan rabno inay dowla- ayna ilaaliyaan dastuurkana waa dowladda Eh, dastuurku wuxuu siinayaa madaxda iyo dowladda inteeda kale iyo shacabka soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qolo kastana waxaa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsannaha marka arrintaas dowladdu inay aada uga gaabisay waxaan aada uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya lagu qabto soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedana ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaana u aragnaa khatar soo waajahaysa dowladnimada soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno eh, inay habboon tahay eh, internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka ah, dadka soomaaliyeed wadajirka maamul goboleed dadkana dowladdana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiiba aan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacaya khal- khaladka dhacayana lama habboona Eh, sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto eh, shir dowladda iyo u dhexeeya internationalka ama bartnerska waxa loo- lagu magacaabo haddana ay ka maga- maga- maca- maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer eh, kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorasho doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dowladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay door- doonto Eh, sidaasoo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda eh, meesha saldhigga oo dowladda magaalada muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso Eh, sidaasoo kale eh, dowladda waxaa loo abuuray inay u adeegto bulshada Eh, waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid a eh, in jidadku xiran yihiin eh, laba isu gudbi karta aysan jirin qof walba la weydiinayo dowladda ma u shaqaysaa marka su-aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro eh, magaalada dhexdeeda ama bannaankeeda qof aan dowladda u shaqayn Eh, arrintaas marka waxay saameyn ku yeelata kala xiraashada magaalada waxay ka- waxay ku yeelata saameyn dhaqaalaha waxa laga hadlaya waa dhaqaale dhaqaale muxuu ku yimaadaa muxuu ku kordhaa waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan waa in dadku isu gudbi karo waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan Eh, taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad labadiina ma jiraan Eh, maxaan ku yidhaahdaa Eh, mararka qaar marka laga hadlo eh, wax lagu dhaliilayo dowladda dad badan waxay u fasiraan si aan habbooneyn Eh, in la dhaliilo dowladda waa waxa axsaabta loo sameeyey axsaabta waxay u taagan yihiin inay dhaliilaan dowladda toosiyaan waxay u taagan yihiin inay soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed ee loogu diyaargaroobayo doorashooyinka marka eh, shacabka soomaaliyeed waxay u soo mareen inay inta hadda ay haystaan ay helaan eh, dadaal fara badan iyo sabar badan iyo dhibaatooyin fara badan marka waxaan leenahay eh, ma habboona in maanta annagoo joogna dib loo celiyo annagana ma habboona inaan fiirsanno oon ka aamusno waxaad wada ogtihiin aniga iyo madaxweyne xasan eh, madaxweynaha markii la doortay labada garab aan ka istaagnay commitmentiaan siinay inaan la shaqaynayno laakiin dhinaciisa ka shaqay weyse qof walba oo hadda wax tabanaya ama ha noqdo maxaa la yidhaahaa eh, madaxweynaha eh, maxaan ku idhahdaa jubbaland maxamedoobe ama ha noqdo siciid dani labaduba shirkii garowe aan ku galnay waxay diyaar u ahaayeen oo ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda laakiin madaxweynuhu asagaa qaatay eh, shirki ka dambeeyey oo la isugu yimidana waa lagu heshii waayey dowlad goboleedyada kale oo hadda eh, shirka fadhiyana sidoo kale ay u ballan qaadeen dalkan waa waa dowladnimadiisu hadda kabashay ku jirtaa Eh, ma rabna in dib loo celiyo waxaan rabnaa in la ilaaliyo dastuurka waxaa la jebiyey dastuurkii waa laga leexday meelaa la iska dhigay waxa aan dowlad ku nahay oo aan ku kala dambayno oo aan ku wada soconnana waa dastuurka haddii dastuurka meel la iska dhigana dowladnima ma jirayso marka annaga waxaan rabnaa inaan eh, farta ku fiiqno eh, khaladaadkaas muuqda oo aan laga aamusi karin oo ay suuragal tahay dowladnimadu inay u dunto eh, inay yihiin kuwo khatara eh, dadka soomaaliyeedna ay ku baraarugaan Eh, waxa aan ka hadlayno waxa naga hadal siinaya hadal jacayl maaha waxa naga hadal siinaya waaqic jira xanuun dadka soomaaliyeed taabanaya khalad waaweyn oo jira oo taariikhi oon laga aamusi karin oo qofka ka aamuso berri su-aasha la weydii karo qarankaanu marka uu dhumaayo oo uu dumaayo qofka wax garta inuu ka aamuso maaha dowladnimaduna waa wax le qawaacid iyo usus ay ku taagan tahay haddii laga leexdo dowladnimo lama arkaayo kursiga waa lagu tartami karaa wax culaysa ma leh laakiin waxaa la rabaa dowladnimada inay noqoto mid wada lee- la wada leeyahay laga wada shaqaynayo qof la arkaba uu ka taagan yahay geestiisa kana celiyo hadday noqoto dowladnimo dad kooban eh, gacanta ay ku hayaan eh, waxay doonaan ka sameeyaan arrintaas waxay keenaysaa khatar weyn ee maalin walba waxaa laga hadlaa ee dhaqaalaha kordhay ee shaqo abuuraa la helay marka aad weydiiso ee dadaa shaqada laga saaraa dadaa shaqada laga saara haddii xataa dad la gelinayo kuwa kuwo hore ugu jiraa laga saaraa dhaqaalaha ma wuxuu kusoo kordhayaa jidadku inay xirmaan oo wax soo saar uusan jirmin jirin oo wax isu socon kara aan la arkin ee dowladda dadka marka ay ku dhex jiraan ee laba cadow oo midna al-shabaab yahay midna oo dowladda yahay dhaqaalaha meesha uu ka kordhay anagu ma garanin ma beerihii aa wax soo saar ku kordhay ma warshadaa la keenay ma dad shisheeyaa maalgashi samaynaaye ma soomaaliya maalgashi keentay waxay u baahan taha dhaqaale inuu kordho political stability u baahan political stabilityna ma jirto ee maanta qof dowladdaas ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ma- ha noqdo oo loo ogol yahay inuu xaqa ka hadlo ama runta sheego lama- ma jirto annagana hadda asbaabta loo qaylinaayo oo maalin walba laysu caynaya waxaa ugu badan maxaa runta u sheegaysa Ee, cimrina waa joognaa xilkii ugu weynayna waa soo qabannay maanta maalin aan aamusi karna ma aha kumana baqayno wiilal yaryar oo masaakiina oo ama qurbaha jooga ama lamani rabaabiyey ee la soo adeejiyey ee cay ay caytameen annaga xaqa ugama istaagayno dalkan annaga waxaan soo hogaaminay iyadoo xaaladiisu adag tahay falilaahi alxamdu in la- laysdoortaan keennay waa nagala guulaysta waxaan dhahnay wakaas maalinna ma hor istaagin laakiin wixii aan ku soo dadaalno marka ay dumayaan waxaan ku khasbannahay inaan u istaagno mar kale oo aan idhaahdo maya qaranka yaa la duminay waxaana aaminsannahay dowladdii maxamed siyaad barre iyo dowladihii ka horreeyey haddii soomaalidu u istaagi lahaayeen sidaas oo kale waxba nagama halaabeen adduunka eh, kaligeen maahin xurriyaddu waa shay qaali ah mana laga tanaasuli karo xurriyatu lqowlka ama xurriyatu tanaqul ama xurriyat ayan kaanad waa inay dadku haystaan markaasay dareemi karaan dowladdu inay dowladdoodii tahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin waxaan u dhaafayaa madaxweynaha madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh sharif sheekh axmed ayuu kaasahaa oo sheegay in nasiib xumo ay tahay in shirka u dhexeeya beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dalka ka jira oo ula jeeda maamulka puntland iyo maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxnihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya oo isna maanta warbaahinta kula hadlay wuxuu ka hadlay arrimaha ka taagan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna xusay in sheekh sharif sheekh axmed uu safarkiisa kismaayo uu ahaa mid lagu doonayay in lagu dhageysto tabashada jubbaland iyo shacabka ku nool deegaanada maamulka jubbaland xaqaa'iqa ama xaqiiqada dhabta ah ee maanta ka jirta dalkeenna waxaa muhiimkaa waxay yihiin eh, waxaa laysla ogyahay in laysku celceliyo macno badan ma samaynayaan laakiin in la fahmo Eh, inta waddadii lasoo maray iyo wixii la sheegay oo dhan annagu haddii aan hadday xuquun jacayl tahay iyo haddii tale ku far adeegi tahay iyo madaxweynahana uu ka hadlayo dhowr maro horna waa ka hadlay annagaaba soo dhignayba geedda annagaaba muxuu ahay diyaar u ahayd wixii shalay annagoo aan marka xukunka iyo talada uga tagnay xushmadda dadka codkiisa aan u hayn rabitaanka dadka soomaaliyeed codka dadka soomaaliyeed ilaalinta dadka soomaaliyeed wixii ay ku heshiiyeen oo waxaanaan sidaanaan dowladnimada noocaan ahaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa xukunka inaysu badbedelaan rabnaa siyaasaddu inay midbaa tala badan ku jirta tahaan rabnaa wix- nidaam federaalism oo xuk- mid qarankan uu naga dhexeeya midka kalena shucuuntayna hoose aan u kala dhaqanaan rabnaa dadka hadalladii ay jiraahdeen ayaa annagu aan ku daba joognay aayado qur-aana maaha xeerarka iyo nidaamka dadku ay degsadeen ay ku heshiiyeen laakiin waa la ognahay oo xeer weligeenu noo deganaa jiray haddii uu shaqayn waayo ama dhibaata ka timaado intii degsatay intii isku timaaday tiraa xeerkan waana anfici waayey dhibkaanuu keenay mushkiladdii aan rabnay inuu xalliyo wuu xallin waayey warsaan ha la yeelo laakiin waa tuuraynaa bedelna uma hayno laakiin asiga magaciisa intaan sheegnaan annaguna sidaan rabnana waa ka yeelinaa waxyaabaha muxuu ahay dhibaatadu ay ka jirta waaye horeyaanu loogu soo arkay dowladdii dalkan ka jirtay markay xeerarkii iyo nidaamkii iyo shuruucdii iyo rabitaanka dadka iyo ilaa- iyo dareenka dadka ilaalin weyday ayadoo midaan maanta haysana ka xoog badan oo ka awood badan oo ka magaciisa badan ay- ay- ay dintay ay shaqay weyday marka waayo aragnimaan u leenahay da'deedii aan joognaa waa soo joognay waa soo aragnay wixii shalay aan ku qaladnay mar kale inaan ku qala- ku qa- ku qaldanna ma rabno dowladdeenna waa dowladdeennii haddaanan dowladnimo rabin oon qaranku inuu dhismo aanaan rabin dowladdan maanta waxay samaynaysay walax kasii dhib badan aan samayn lahayn annaan samayn karnay weliba laakiin waxaan u samayn weynay oo gacnaha naga dabraayay xeerka iyo qaanuunka jira rabitaanka dadka inaan dhowrno oo annagu aan adeegayaal ahayn oo dadkuna adeegsadeen ii soo qaba shaqadan bes waa mahadsantahay inta iska dhigay caliyaa ii soo qabanaya maalinta dambena haddii na la yidhi inaan u hogaansano qalin waxaan ka hadlaa marka inaan rabo intii dowladnimada soomaaliyad lasoo dhisayey carta laga soo bilaabay ilaa maanta aan joogno waa dhutinayna waxaan la dhutinaynay somalilanaa naga maqan midnimadeenna ciriiri ku jirta somalilanaa naga maqan war walaalihii ha la jiriyo oo ha la waxeeyo madaxweyne shariif wakhtigu madaxweynahayna waa ogtihiin juhdiga uu ku bixiyey aniga intaan taladahayna waa ogtihiin juhdi aan ku bixinay mar walba dadka soomaaliyeed aanan rabitaankooda ka turjumayn oo midnimada iyo walaaltinimada in dalkii laysku soo noqdo rabeen annagoo somalilan sidii uga dhutinayna maanta marka kuwo kale in lasii lasii cerdeeyo oo ay sii baxaan oo qaarkood aad maqlaysaan saxaafaddii aad tihiin wax ay dadka ay ku hadaaqayaan dowlad dhexe yaan diidnay shalay oo aan dareen u arkaynay waxaan qaadanay nidaamkii federaalisimka ah maanta nidaamkii federaalisimkaah waa noo shaqayla waana anficilayahay ko federaalism yaan ka wardoonaynaa waa sii durkeenna central mxua centralized government dowlad dhexe oo ko oo xoog loo lagu midaysan yahay ahay wixii dhacay iyo dhibkii dhacay ee kala aamin bixi dhacay wixii inta laga soo kabanay waxaa la yidhi nidaam federaalism oo danahana gaargaarka ah aan kala leennaho aan kala maamulanayno waxa naga dhexeeyana aan dad noo maamulo u wada dirsanayna aan samaysanno tiiyaa socotay tiiyaa dadka qaarkiis maanta waxaa ka soo yeeraya in ay ka sii niyad jabayaan oo ayba leeyihiin maya maya gadaalaan usii durkaynaayo ko federalism wax la yidhaha confederation wax la yidhaha aan aadaynaa federalismku waa shaqey waay maxaa ku soo xigo gooni isutaagaan aadaynaa kusoo xigta maalinta dambena hal jaranjaraa ka dhiman ninka dadka dareenkaas muujinaya confederalism ama confederation inay aadaan hal jaranjaraa u dhiman hasha jaranjaro u dhimanna waxaa waa gooni isutaag waay wax ka sii dambeeyo oo awood dowladnimo baahsan ah confederalism ka sii dambeeya ma laha federalismkii oo lasii dhimayo lasii kala dhimayo lasii kala waxeeye wana waaye confederalismka marka waxaan rabnaa meeshaasaan maanta marow haynaa weli ka qabashaan leennahay dadku waa dad soomaaliyeed shalayba waa laysku soo noqday dalkan ayadoo colaadi ka jirto la kala qaybsan yahay laysdilayo dadaa inta safray cimaamadahooda xirtay oo baxay yaa dadkii ay la diriirsanaayeen meelihii ay deganaayeen iyo degaanadooda ugu tagay yur walaalayaal aan heshiino meeshaasay ka soo bilaabataasa lays aqbalay maanta macquul ma aha beesha caalamka waxaan leennahay waa nasiib darro in meesha iyadoo lagu kala maqan yahay meeshii ay dowladda ay kala hadli lahaayeen oo dadka kale ay kala hadli lahaayeen markuu madaxweyne shariif oo kismaayo u socday kismaayo muxuu ahaa dee riwaayad lasoo daawanaya meesha ma ahayn oolin waxaa ka mid ahayd ajandaha ugu weyn oo madaxweynaha iyo aniga iyo dad kaloo badan oo soomaali muhiim u socdeen in hogaanka iyo maamulka iyo institutionka jubbaland jiro la dhegaysto dareenka ay qabaan wixii laga daawey kara laga daawe wii kale oo lagu soo laysku soo celiyo xayndaabkii dowladnimada lagu soo wada noqdo laakiin marna muraadka ma ahayn in muxuu ahaaye lasii waxeeye in lasii kala taga in lasii waxeey boogihii hore intii la dhayi lahaay in kuwiina la danqiyo kuwo cusubna daqaro cusubna dadka la gaarsiiyo hadda lasii waxeeye waa nasiib darro maanta waxay taagan tahay marka maxaa danno ah waxyaabihii dowladdu ay ballan qaaday maxaa ka socday dowladdu intay ka baxday hogaanka ugu sarreeyo qoladan beesha caalamka maanta ay la shireenay u tageen magaalada londonaa lagu shiray wax la yidhaahdo comprehensive security arrangementa lagu soo heshiiyey amniga dalkan qaabayntiisa wax la yidhahdo lagu soo heshiiyey dad badanaa diidanayd dad badanay la xumeyd dad badanay la qaabdarneyd dad badanaa qabay sidan si ka fiican oo wax loo qaabayn karaa jiray laakiin iyadii xataa aawey tii markii la sameeyaan dhihilan war waxaanaa ka dhiman ah lagu daro ama meeshaana waxoogaa yar ay ka waxaysan tahay saan ha laga yeelo iyadii lama haayo aawe dowladdu waxay noo sheegtay tubaha wax la yidhaahay samaysay tubta siyaasadda loo dhan yahaa ka mid ahayd war siyaasadda yaa u dhan hogaamiyaasha ama madaxda dowladda iyo shaqaalaha xafiisyadoo ka shaqeeya maa siyaasadda u dhan yah meelaa maamul goboleed doorasho laga gaar hadii wasiir ha la geeyo xaggaa mid kale laga rabaa layidhaa nin wasiira iyadana ha laga soo dhiso maxaanku idhahdaa xaggaa guddi loo rabaa wiilasha xafiisyada ka shaqeeya muxuu ahay hala magacaabay ha loo diro siyaasadda aniga ma u arka inay sidaas tahay dadkaasi sharaf ay leeyihiin wasiirada iyo golaha wasiirada dad ku jira dad sharaf leh wiilasha xafiisyada ka shaqeeya dad sharaf leh laakiin waxa waaye aaliyad ama tuul meeshii saxdeed aan loo adeegsanaynin waaye soomaalidii hore maxay ku maamaahi jirtay mudac iyo meliindo midba meel ku roon mudacuna waxba u mudaa dadki baadiyi joogi jiraa yaqaan ahaanta marka la tolayo u mudaa meliindadana waxbay goysaa mindi waay mudacu wax kuuma goyn karo meliindadana meelo bada qaarkood wax kuuma mudi karto midba tuul walba meesha uu leeyahay inuu aadaa la rabaa oo loo adeegsado siyaasadda loo dhan yahay dadaa u idman oo dowladda dhexdeedana dadaa u idman dowladda bannaankeedana dadaa u idman dowlad goboleedyaa jiro xisbiyaa jiro bulsho rayadaa jirto ururo bulshaa jiro dad badanaa jiroon dowladda ka tirsaneyn dowladdu waa dadkaas dadka ajandaha siyaasiga ee dhabta inay ka gadda la rabo oo siday u rabta haddii si ka duwan loo sheega inay qaadato ay tahay tubta siyaasadda loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay shirkaasna waa u marqaati wixii kismaayo ka dhacay waa u marqaati fariinta puntland ka imaanaysa waa u marqaati galmudug waxaa ka socda waa u marqaati waa midda aan sheegaynu leenahay wasiira maamul looga dhigaa madaxweyne looga dhigayaa iyo maxaanku idhahdaa guddiyaa loo magacaabaya xafiisyada wiilashii iyo gabdhaha ka shaqeeya loo dirayaa guddi ka ayo war xagee xagee wanaag iyo wadajir iyo wax xooganoon wada leennahay oon wada ilaashano oon wada dhowrno xagee ku imaanayaan war dalka dadku ka dhexeeya siyaasaddu dadkay ka dhexaysaa dadkaani lama celi karo lamana hor istaagi karo loomana diidi karo inaa u diidana dhib unbaad sii kordhinay waxaan magac xumo iyo karaamo darro aan ahayn kama qaadayo qofka saas yeelo shalay shirka meeshaan ka dhacay khudbooyinkii laga jeediy iyo kuwa maanta laga jeediy ma raba inaan kommenti gareeyo waa dhegaysanaysaan konseenka xataa dadkaas beesha caalamka oo naga baxsan annaga ay hoggaanka ka muujiyeen dowladnimada ma aha muxuu ahaay qof iyo laba iyo saddex maaha wax la yidhaahdo hoggaan wax walba siyaasadda loo dhanyahay hoggaanay rabtaa amnigu hoggaanuu raba waxaa soo haray dastuurka waxaan ugu maqaalaha in la yidhi bisha juuna sanadka dambe dastuurku wuu dhammaanayaa waxaan rabaa dadka soomaaliyed in u sheegno wax kasta oo qabsoomayaahay weel ay ku qabsoomaanay leeyihin dastuurka weelkiisii ama infrastructurekiisii waa kala qabyo weli dowlad goboleedyadu dadkii ay ku lahaayeen oo talada ahayd ilaan wixii in laysla ogolaadaa la rabaa dastuurka shacabka iskale waa heshiis shacabka iyo dowladnimada u dhexeeya waay oo dowladda awooddeeda tilmaamayo oo shacabka awooddiisa tilmaamayo oo dowladda awooddeeda xadidayo oo shacabka awooddiisa xadidayo oo kala waxaynayo waa xamar dhexdiisa iyo maxaanku idhahdaaye maxaa meelaha aan joogno miyaa keligan intaan isu sheesheegno miyaan leenahay dastuurka waa kana waa qabnaa maya ma dhacayso war dalkan cadawuu leeyahay niman shabaab la yidhaahdaa dowladnimada cadow u ah dowladnimada cadow kale yaan loo abuurin kala aaminbax yaan loo abuurin safka shabaab lagula jirayaan la kala jijibinin
tan iyo markii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif axmed laga celiyey inuu u duulay magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose ayaa waxaa kulamo siyaasiyeed ay ka wadeen magaalada caasimadda ahi muqdisho iyagoon dhaliil badan u soo jeeshay madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubuura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
kula wanaagsan ayaana dilaana saaxiib barnaamijka xulashada warasada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadadana waad nagala socotaan goora waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdulla hadini oo shaaciya sababta ay ugu hareen shirka madasha ee iskaashiga ee u dhexeeya dowladda federaalk ee beesha caalamka ee maanta lagu soo gabagayay magaalada caasimada reer muqdisho balse waxaa markii naadiyaa ee warar kooban oo naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose war qarool oo ka soo baxay taliska militariga mareykanka ee jooga qaaradda afrika ee loo yaqaan africom ayaa lagu sheegay in askar mareykan ah lagu dhaawacay weerarkii qaraaxyada ay dagaalamayaasha al-shabaab isniid lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigga ciidanka cirka ee beledogle ee gobolka shabeellaha hoose hadalka africom wuxuu meesha ka saaray war ay horey u sheegeen inuusan waxyaal lasoo gaarin ciidamadooda ku sugan deegaanka beledogle ee gobolka shabeellaha hoose ee tababara siiya ciidamada dowladda federaalk islamarkaasna fuliya howlgallada sardoonka ee waddanka laga fuliyo ciidamada mareykanka ee soomaaliya ka howlgalay waxaa kula ay sheegeen in askari dhaawacmay ay xaaladus ay tahay mid degan lala daweynayo balse aan la sheegin heerka uu gaarsan yahay dhaawaca askarigaasi dhinaca kale agaasima howlgallada africom generaal filim rolla oo qoraalkaasi ka soo saaray xarunta dhexe ee taliska ee ku taala waddanka jarmalka wuxuu tilmaamay in dagaalamayaasha al-shabaab khatar toosa ay ku yihiin mareykanka isbahaysigooda iyo danaha gobolka siduu hadalka u dhagay kulanaasanayadalana saaxiibayaal intana ka bixin wararka shabeellaha hoose faahfaahin dheerada ayaa kasoo baxaysa qarax sababay dhimashihii dhaawac oo loo geystay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya kaas oo lagu laatay duulaadka magaalada caasimadda ah muqdisho ama inta u dhexaysa ceelasha biyaha iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaas oo ahaa miinada nuuca halka lagu aaso ayaa wararka waxay sheegayaan in lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo militari ah oo ka baxay magaalada caasimadda ah muqdisho xilli ay marayeen isbaarada shabeelle u dhow deegaanka siinka dheer ee gobolka shabeellaha hoose goobjoogayaal ayaa waxay caawa noo sheegeen in qaraxa miina uu qabsada gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalk islamarkaasna uu jira dhimashihii dhaawac ha yeeshee aysan caddayn karin tiri rasmiga ah ee ku waxyeelowda qaraxaasi wararka aan helayno waxay sheegayaan in qaraxa kadib uu dhacay dagaal toos ah oo u dhexeeya ragga hubeysan iyo ciidamada dowladda federaalk ee qarax lala eegtay ha yeeshee aan la ogeyn baaxadda dagaalka halkaasi ka dhacay ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa gurmahaan u tagay ciidamada qaraxa lagu weeraray waxaana halkaas ay ka sameeyeen howlgallo kala duwan oo ay ku baadgoobiyeen kooxihii ka dambeeyey qaraxa maanta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya lagu leetay duulaadka magaalada caasimadda ah ee muqdisho deegaanka siinka dheer iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa waxaa inta badan ka dhaca qaraxyo miinaha kuwaas oo lala eegto ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa midowda afrika misoomiyad soomaaliya ka howlgala ee waddadaas u safra waxaana qaraxyadaasi inta badan sheegtay mas-uuliyaddeeda dagaalamayaasha al-shabaab dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiryo misaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
qaybo gudoomiye barnaamijka ayaan soo gaaran waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
war imisaanidilaa markaan samada la hadlaya dadka dhulku ayga raalli ahaadeen bow war ma haysaane madaxweynihii puntland aa hadlay wuxuu yidhi shirki xamar lagu hayo facebookaannu ka aragnay ajandihiisa iyo warmurtiyeedka ugu dambeeyo ka soo baxaya waxna loo sheegay iyo waxaan ka ognahayna ma leh markaa kadib bay casuumad noo soo direen waannu diidnay war shirkaanu muqdisho ka dhici maaye caasimada beesha lixaad ee xalanuu ka dhacaya waxaan maqli jiray caligaa duuloo dameera dhacee balaan doonta geela doolood marka waxaan uga dan leeyahay jowhar waxaa ka dhacda arrin lala yaabay ciidamo difaac ku jira ay habeendhowda waxay arkeen dameera didayo oo socda waxayna u qaateen nimankii dheel ma jiroo soo yaacayo risaasay hoos ugu dhigeen ay ku yaacsheen hadda maanta taliyihii ciidankaas raaligelin ayuu siiyey qoysaskii dameeraha laga laayay warkaasi darajo weyn buu mutay nin habeen madow dameer dilay dadna waa dili lahayo ogow ubalajaasbaa ka biyay mayn dabar hoogdansan war ra'iisul wasaaraha lubnaan isagoo dadkiisa baahii hayso ayuu gabar yaroo u shukaansan jiray shan iyo toban milyan oo dollar siiyey baa la yidhi war maxaan madaxdeenna wax uga sheegaynaa kuwaasoo kaleetaa dad maamule war maxuu halleeyey jacaylkiisu daacad u yahay war jacaal askaaris ma abilaash walan dhiibo dorong ma madaxdeennuba kursigooday daacad u tahay macnaha ma ra-iisul wasaaraha ka masirsantihiin now war waxba garan maysaana ka jooganayo arrinkaa wanada waxaa la yidhi gaari aada raacdeen hadday gabaru kaa raacdo adna aad ka daba raacdo ood meel fogula raacdo markaad israacdaan sidii laba israacaya haddii ay nin kala raacdo ood raaci kari weydo cidna raaci may sidii caraad dibinta ruugtaaye inantaan saraac raacay oon meel walba u raacay ninka ha iska raacdeen markaan anigu soo raacay haddii ay raac dhihi lahayd lamama raaceene gaarigaa markaan raacay bay raacdo duul kale eh raggina waxay ku waasheen inay dumarka raacaane nin waliba middaa raacdi buu raac isleeyahay haddii uu hortaa raaco waa raaci kari waaye midaan horayba loo raacin baa la iska raacaaye walla tii aan raacay haddii laiga kaa raaco isma raaci doonee haddeer aniga may raacdi raacidaad ku waalateynaya tawriya war heestaan raabka maylina saar raaba saar warya war dukaannu qof leeyahay dowladnimadu maaha warya
dowladda raaca dowladda raaca waa naga taga khayr allah idin siiye waryaa dowladda raaca farintaasi xubintii ka horeysa kalamaan waxay caawa gabagabahay barnaamijka uu soo saaray in la socodsiy anigoo xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxiifa oo farsameynay tani kulan dambe waxaan kaga tegaynaa heestan habeen wanaagsan
iday dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mid qura ahaadaan isku duubni wacaniyo inay kala dambeeyaan ebowka yee nabad ebowka yee nabad iday dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mid qura ahaadaan isu duubni wacaniyo inay kala dambeeyaan ebowka yee nabad ebowka yee nabad
moogtahay kismaayo agagarka jilibiyo idilkeedba jubbaland inay ummaddu jeceshahay laylaabi karinabi laylaabi karinabi moogtahay kismaayo agagarka jilibiyo idilkeedba jubbaland inay ummaddu jeceshahay laylaabi karinabi laylaabi karinabi
arlada baydhaba iyo agamarka cadeeyo asalka koonfur galbeed inay ummada jeceshahay laylaabi karinabi laylaabi karinabi arlada baydhaba iyo agamarka cadeeyo asalka koonfur galbeed inay ummada jeceshahay laylaabi karinabi laylaabi karinabi
allaylehay goroowiyo soo eeg bosaasiyo buntlaanoo ammaan badan inay ummaddu jeceshahay la ilaabi karinabi la ilaabi karinabi allaylehay goroowiyo soo eeg bosaasiyo buntland oo ammaan badan inay ummaddu jeceshahay la ilaabi karin abi la ilaabi karin abi
inta joogta jowhariyo ilaa iyo balada wayihiin hirshabeela oo wacan inay ummadu jeceshahay la ilaabi kari nabi la ilaabi kari nabi inta joogta jowhariyo ilaa iyo balada wayihiin hirshabeela oo wacan inay ummadu jeceshahay
ehelkii dhusamareeb iyo reer cadaado isfahanka galmudug inay ummaddu jeceshahay la ilaabi kari nebi la ilaabi kari nebi ehelkii dhusamareeb iyo reer cadaado isfahanka galmudug inay ummaddu jeceshaho la ilaabi kari nebi la ilaabi kari nebi
inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mid qura ahaadaan isku duubni wacaniyo inay kala dambeeyaan eebowka yee nabad eebowka yee nabad inay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mid quraadaan isku duubni wacaniyo inay kala dambeeyaan eebowka yee nabad eebowka yee nabad